بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo howlgalle ka fulisay gudaha waddanka nigeria iyo mujaahidiinta oo bilaabay xamalaad dacwi ah oo lagu baraarujinayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka maali wafdi ka socda kooxaha siyaasadda muqaawamada oo maanta gaaray magaalada alqaahira iyo warar soo baxaya oo sheegaya in maamulka yuhuudda uu qorsheynayo duulaan militari uu mar kale ka bilaabo magaalada khaza shirkadaha militari ee gaarka loo leeyahay oo mar kale dib ugu soo laabanaya loolannada caalamka iyo warbixinno soo baxay oo muujinaya in door weyn ay ku leeyihiin horinta dagaallada khabiiro u dhashay waddanka ingiriiska oo sheegay inuu dalkiisa noqon doono bartilmaameedka xiga haddii ruushka uu ka awood batay ukrain qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha jamaadu thaani sannada hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wafdi ka socda kooxaha muqaawamada filistiin ayaa maanta gaaray magaalada alqaahira ee caasimadda waddanka masar halkaas oo ay kula kulmi doonaan qaar ka mid a dhexdhexaadiyaasha iyadoo maamulka gumaystaha yuhuudda maalmihii lasoo dhaafay uu jebinayey heshiiskii xabadjoojineed ee qidaaca ka dhacay diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay iyo kan waxay siyaabo kala duwan duqeymo uga fuliyeen magaalada khaza halkaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddomeeyo ruux waxaana sidoo kale duqeymihii ugu dambeeyey oo shalay ka dhacay bartamaha marinka warbaahinta qaar ay ku warantay in lagu beegsaday sargaal ka tirsan muqaawamada diyaaradaha dagaalka ayaana duqeeyey gaari ay ka buuxeen dad shacaba ila diblomaasiyadeed oo alqaahira ku sugan ayaa sheegay in wafdiga muqaawamada ay sidoo kale dhexdhexaadiyaasha kala hadli doonaan xadgudubyadan uu sameeyey maamulka yuhuudda intii lagu guda jiray xabad joojinta dhankiisana taliska ciidanka yuhuudda ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in rag ka tirsan muqaawamada ay weerar ku soo qaadeen saldhigyadiisa isagana uu kaga jawaab celiyey duqaymo kala duwan oo uu marinka ka geystay dhanka kale warbaahinta maamulka sahaynada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ku warantay in maamulkaasi uu qorsheynayo duulaan militari uu mar kale ku soo qaado magaalada khaza iyagoo howlgallada mar kale dib loo bilaabayo golaha wasiirada sahaynada oo shir yeeshay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayayna sheegtay in la hordhigay arrin ah in laga maarmaan ay tahay in mar kale dagaalka uu dib u bilowdo saraakiil ka tirsan xukuumadda talaabiib ayaa dowladda maraykanka u sheegay in haddii kooxaha muqaawamada aysan hubka dhigin mar kale ay dagaalka dib u bilaabi doonaan halgegebi ahaanba kooxaha waxiskaacabinta reer filistiin ay gaashaanka u daruureen in hubkooda gorgortan laga galo dowladaha qatar masar iyo sidoo kale maraykanka oo ah saddexda dhexdhexaadiyaasha ah ayaana mar kale dib u bilaabay dadaalle ay ku doonayaan in xabad joojintu aysan burin meel dhowr kilomitir u jirta magaalada khaza waxaa laga hirgeliyey saldhig ay maamulayaan ciidamada maraykanka kuwaas oo sidoo kale ay ka howlgelayaan saraakiil yuhuud ah iyo kuwo carab ah oo la sheegay inay kormeerayaan xabad joojinta magaalada khaza iyadoo sidoo kale xukuumadda washington ay u diyaargaroobayso qorshe ay ku doonayso in maamulka marinka ay ku wareejiso dowlado shisheeye sidoo kalena ciidamo caalami ah la keeno magaalada taas oo gebi ahaanba ay gaashaanka u daruureen kooxaha muqaawamada filistiin xaaladaha ka soo cusboonaaday magaalada khaza ayayna mar kale warbaahinadu bilaabeen in tooshka ay ku ifyaan iyadoo sidoo kale asamadaasi ay noqotay tan ugu weyn ee maanta dunida ka jirta maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu guul militari muddo laba sano ah ka xaqiijin la'yahay magaaladaasi isagoo dagaal adag kula jira kooxaha muqaawamada filistiin warbaahinta yuhuudda mar ay ka warramaysay sababaha ay mar kale dagaalka u soo celinaysa talaabiib ayayna sheegtay in muqaawamadu ay xoogaysteen ayna sidoo kale ka soo kabteen burburkii dagaalka ku gaaray maamulka yuhuudda xaliifka ugu weyn uu haysto maraykanka ayaa isagana doonaya in dagaalka lasoo afjaro balse cadaadisyada ka imaanaya siyaasiyiinta yuhuudda ah ayaa madaxda ameerikaanka ah waxa ay ku qasbayaan inay u hoggaansamaan dalabaadka netanyahu laba sano oo dagaalka khaza maanta laga joogo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxa uu ka dhaxlay burbur gudaha ah dhaqaale la'aan bahsan iyo sidoo kale heybadda ciidankiisa oo dhulka gashay isagoo taa beddelkeeda burburiyey dhammaan kaabayaashii nolosha ee ka jirtay magaalada khaza kana dhigay magaalo aysan nolol dame ka sii jiri karin
والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في
wahagaag weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyom iminkana galbeedka afrika jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa waxa ay sii ballaarisay howlgallada ay ka fulinayso mandiqadda saacadihii lasoo dhaafay howlgal ka dhacay waddanka nigeria ayay sheegatay sidoo kale nusratulislaam walmuslimiin ayaa sii laba jibaartay dadaaladeeda siyaasiga ah kuwa militari iyo kan dacwo ee mandiqadda ka wado arrimahaas waxaa maantana la falanqaynaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed ugu horeen soo dhowow maxaa ka soo cusboonaaday maali bismillaah aad baad u mahadsantaha suhayb waddanka maali ee dhaca mandiqada saaxilka galbeedka qaaradda afrika weli ciidanka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa taqadum ballaaran ka sameynaya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka ciidamada mujaahidiinta weli waxay xisaar adag ay ku hayaan magaalada bomaco ee caasimada wadanka maali muuqaalo mujaahidiintu ay kasoo saareen howlgalada ay ku ta'miininayaan caasimada ayaa muujinaya iyagoo gaaf wareegaya ee wadooyinka waaweyn ee laamiga ah isla markaasna sugaya amniga wadanka mujaahidiinta waxay ka taqadumayaan dhowr gobol oo ka baxsan magaalada bamako waxayna ay xisaar kusoo rogeen magaalada lagu magacaabo kidaal iyagoo kaabiga ku haya magaalada tombocto waxay aada u xadideen dhaqdhaqaaqa cadowga oo hadda awoodi la in saldhigyada uu ka soo baxo isku gurmado haddii aan tusaale usoo qaadano magaalada caasimada ee bamako weli cadowga waxaa u suurtagelila in magaalada ay gaadiid soo gashtaan ama ay kala baxaan waxaa keliya oo isticmaalayaana waa dhanka hawada oo noqotay buundada isku xirta magaalooyinka waaweyn ee cadowga uu ku sugan yahay wadanka maali casaamu goyta oo ah generaalka militari ee wadanka maamula ayaa nin gaashaanla sare ah wuxuu u magacaabay inuu go-doominta ka qaado wadanka gaar ahaan magaalada bamako oo wax shidaal ah aysan u geli karin cadowga generaalkaas ayaa ah mid dhowr jeer ku fashilmay howlgallo ka dhan ah mujaahidiinta oo uu hogaamiyey soebow siyaasiyiin marka la eegona waxaa aada loo hadalhayaa bayaan shalay ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo runtii si aada ah warbaahinta u hadalhayso falanqeyaasha siyaasadana ay qaadaa dhigayaan bayaankaas oo mujaahidiintu ay ku caddeeyeen bahalnimada xukuumadda militarigu hogaamiye ee bumaaka ka jirta waxaa keliya dawada u ah wadanka maali iyo shacabkeeda muslimka ah bayaankaas waxaa shacabka muslimiinta loogu baaqay in ay dhigaan dibadbaxyo jamaahiiri ah ayna ridaan xukuumaddaas oo xukuumad islaamiya ay ku bedelaan waxay mujaahidiintu digniin u direen eh, xukuumadaha murtadiinta ee mandiqada saaxilka iyagoo eh, ku baaqay in indhaha eh, lagu wada hayo oo diiradda la saaro jaraa-imta ay geysanayaan maleeshiyaadka eh, xukuumadda ridada ee maali iyo ciidanka saliibiyiinta ee ruushka Een, iyaguna mujaahidiin ahaan ay hayaan cadeymo muujinaya falalkan bahalnimada leh ee cadowga ay geysanayaan runtii guux siyaasadeed ayaa ka dhashay eh, bayaankaas een, siyaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay soo saareen oo shacabka maali ay ugu baaqeen in ay ridaan eh, xukuumadda daalimada ah ee wadanka saliibiyiinta soo gelisay Een, runtiina waa loo dhega nuglaaday oo waxaad dareemi kartaa een, rag xisaar ku haya caasimadii Een, kelimada akhiirka ah ee talada wadanka iyagu leh oo waa magaalooyin waaweyn iyo halbowlayaashii wadanka maamulo bayaan ay soo saareen saameynta u yeeshay baraha bulshada maxaafisha iyo warbaahinta ee wadanka maali iyo saaxilkaba aad ayaa eh, loo hadalhayaa bayaankaas oo runtii dad fara badan ay eh, u fasirteen inuu yahay mid een, horseedi doono isbedel een, maadaama camaliyadda caskariga ee maali ka socoto haddana camaliyad kale oo siyaasi ah oo runtii saameyn yeelatay meel badanna taabatay ayay mujaahidiintu ay ku dhaqaaqeen marka caasimadii xaalad go-doon ayay ku jirtaa jenaraaladii eh, ruushka iyo kuwii dabadhilifka ee maalina waa ay yaaban yihiin waxaana la wada eegayaa eh, isbuucyada iyo bilaha soo socda waxaa iska bedeli doona een, maamulka wadanka maali waa tahay een, markaan howlgallada u nimaano jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sheegatay mas-uuliyadda howlgalle ay ka fulisay waddamo ku yaala galbeedka afrika oo aysan horay ugu badnayn weeraradeeda Een, bayaan ka soo baxay een, muasasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay la wareegeen een, saldhiggii militari ee ciidanka ee xukuumadda dabadhilifka nigeria ay ku lahaayeen een, degmada lagu magacaabo een, dorma oo ka tirsan ee, wilaayada ama gobolka tinakdu Een, bayaan kooban ayay mujaahidiintu soo saareen waxay sheegeen inay la wareegeen gacan kuhaynta saldhigaas ee degmada laga maamulayay ee, waana wadanka nigeria tani waxay ka dhigan tahay in mujaahidiintu ay kordhiyeen camaliyaadka caskariga oo ay ka fulinayaan galbeedka qaaradda africa Een, suweyb waxaa muuqata in dhammaan ama inta badan dowladaha ku bahoobay urur goboleedka lagu magacaabo ecowas hadda mujaahidiintu ay ka howlgelayaan marka laga reebo dowlado ay ka mid yihiin senegal een, guinea bissaw guinea canakary iyo een, xukuumadda ee, ridada ah ee maamusha wadanka gambia wadamadaas marka laga reebo ee, dowladaha saaxilka ee shan iyo tobanka dowlado ka kooban badankood hadda waa meel mujaahidiintu ay wujuud muuqda ku leeyihiin oo degmooyin iyo tuulooyin ay maamulaan iyo wadama camaliyaadkoodu ay eh, u furan yahay oo taahiir ay ku leeyihiin tusaale ahaan maali niger burkina faso iyo benin iyo togo tusaale ahaan wadamada maali niger burkina faso togo iyo benin waxay ku leeyihiin eh, saldhigyo gobollo ayana maamulaan iyo magaalooyin halka niger hadda iyana ay kusoo biirtay eh, meelahaas oo ay mujaahidiintu saldhigyo iyo deegaano ay qabsadeen Een, waxaa jira wadama howlgallo ay ka sameeyaan oo saameyn ay ku leeyihiin sida wadamada een, mauritania iyo ivory coast marka waxaa yar wadamada ecowas ku jira ee ka badbaaday een, howlgallada mujaahidiinta ama in jihaadka uu gaaro oo dhimbilaha jihaadka ay gaaraan allah ayaana ku mahadsan jamaacadan eh, nusratul islaam walmuslimiin marka la eego waqtiga la aas-aasay iyo xawliga ay ku taqadumayso iyo sida ilaahay ugu furay quluubta iyo dhulka Een, wax la saadaalin kara ma ahayn Tala- eh, sanadii labada kun toddobiyo tobankii ayaa la iclaamiyey jamaacadan inkastoo eh, mujaahidiintu ay iyagoo kala tagsan oo kooxa ah ay ka dagaalamayeen mandiqada saaxilka laakiin markii juhuuddii caskariga ahayd iyo midkii eh, siyaasiga ahayd la mideeyey oo hal jamaaco ay noqdeen ayay jareen xawli aan caadi ahayn oo wadamadaas ay ka dagaalamayaan oo hadda qarka u saaran yihiin in la wareegaan magaalada bamako oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee wadamada dhaca ee galbeedka qaaradda africa marka waxaa kale oo jiray howlgal aad eh, u ballaaran oo shalay aan een, faahfaahintiisa sii daynay oo ku saabsanaa taliberi gobolka la yidhaahdo ee wadanka niger ka tirsan in mujaahidiinta howlgalla ay ka fuliyeen Eh, warar saxaafadda niger maanta ay faafisay waxay sheegeen in ku dhowaad labaatan askari oo nin cornel ah oo kamid yahay lagu dilay howlgalkaas Eh, xukuumadda nigerna ilaa iyo hadda ay ka cagajiiso inay sheegto xaqiiqda waxa halkaasi ka dhacay laakiin sawirada mujaahidiintu ay soo bandhigeen ayaa muujinayay iyagoo la wareegay gaadiid hubka culus uu ku rakiban yahay iyo eh, saanado military marka jamacadda nusratul islaam almuslimiin ee howlgalladaas fariidka ayay ka wadaa galbeedka qaaradda africa wadamo fara badan ayay isku fidinaysaa ee caasimado ayay hadda ku dhowdahay magaalada wagadugu ee caasimada wadanka ee burkina faso waxaa la sheegay in toddobaatan kilomitr mujaahidiintu ay u jiraan oo jimcihii deegaan toddobaatan u jira caasimada dagaal ay ka dhacayihiin welina xukuumadda ku tiirsan taageerada ruushka ee ibrahim taroor uu hogaamiyo waxay ku adkaysanaysaa in caloos u shaqaystayaasha fagner ay u adeegsanayso eh, xasuuqa dadka ku dhaqan tuulooyinka Een, eh, xuduud beenaadyada ayayna mujaahidiintu jireen dhowr wadan sida eh, niger mali burkina faso togo iyo wadanka lagu magacaabo baniin oo gaadiidka isaga kala guuja wadamadaas Een, hadda marka ay eh, isku gudbayaan deegaanada mujaahidiintu maamulaan lama weydiinayo bastaboor iyo nidaamkan saykasbiko ee cadowga uu sameeyey si xur ah ayay muslimiintu isaga kala gooshayaan waa tahay maxamed een, mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacada ayaa waxa ay faafisay saacadihii lasoo dhaafay sawiro muujinaya xamalaad dacwi ah oo ka socda waqooyiga waddanka maali oo ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta arrintaas maxay ka dhigan tahay Een, maraakiista daraasaadka reer galbeedka iyo kuwa ee, saaxilka waxay yidhaahdaan een, awoodda military ee nusratul islaam almuslimiin waxaaba ka xoog badan saameynteeda fikir oo ay ula jeedaan sida ee, mabda'a jihaadka dadka ay kaga dhaadhacsiiyeen mucaskaraadkooda kumanaan kun ayaa lixdii bilba mar kasoo baxa ayaa la leeyahay Een, ku qanacsanaanta ee, mabda'a jihaadka ee dadka muslimiinta ee wadanka maali iyo wadanka burkina faso ayaa ah mid aada u sareeya weliba sanadadii lasoo dhaafay markii faransiisku uu ku duulay halkaas oo dadkii uu fasahaadiyey diinkooda uu la dagaalamay haddana markii faransiiska baxay waxaa yimid kuwa ruushka oo gumaad yacni aan kala soc lahayn ee ka geysanaya magaalooyinka taas waxay sababtay in tuulooyinka dadkii deganaa iyo dadkii eh, beeraleyda ahaaba ay dhanka jihaad ka soo haleelaan oo hadda lala ay la ciirciirayaan eh, mucaskaraadka mujaahidiinta dad cusub oo runtii dhiig eh, cusub kusii shubaya eh, sharaarada jihaadka ee mandiqadaas saaxilka ka socota Een, waxay mujaahidiintu soo bandhigeen kaalinta makaatibta dacwa- dacwada ee mujaahidiintu ay ka qaadanayaan taxriidka jihaadka marka waxaa muuqata in dagaalka jihaadka ka socda ee mandiqadaasi saaxilka uu yahay mid shaamil ah oo dacwada caskariga iyo siyaasigu ay isbarbar socdaan ee ay- ayna iskaabayaan ee taas oo keentay in hadda mujaahidiintu ay niyad u yeeshaan in dhanka caasimada ay u jihaystaan oo la leeyahay waa suurtagal in caskarka ee, ridada ee maali u dhaco xukuumad islaami ahne lagu bedelo insha allah
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubintaa ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa malaayiin yuhuud ah oo dawooyin ku seexda iyo heerka cabsida sahaynada oo sii siyaadaysa marba marka ka dambaysa warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda ee yadiicood axranood ayaa muujisay in ku dhowaad ilaa laba milyan oo yuhuud ah ay maalin kasta isticmaalaan dawooyinka lagu seexda ee dejiya maskaxda middan oo ka tarjumaysa xaaladda murugada iyo walbahaarka ee ay ku sugan yihiin shacabka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ciidankiisa taasoo ka dhalatay dagaalkii qarxay toddobadii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatan wargeysku waxauu caddeynayaa in tiradan aadka u fara badan ay muujinayso dhibaatada nafsiyadeed ee aanan la sahalsan karin ee ay dhex muquuranayaan bulshada yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza dadka intooda fara badan u nuglaaday xaaladdan ayaana la sheegay in ay yihiin askartii ka qayb gashay dagaalka kuwaas oo xaalado argagax ah oo aysan marnaba filanayn kala kulmay gudaha khaza khubarada caafimaadku waxay sheegayaan in ku dhowaad labadan milyan ee yuhuudda ah ay wajahayaan waqti xaadirkan dhaawacyo ka soo gaaray maskaxda kuwaas oo badankood qarsoon waxauna wargeysku yidhi waa kuwa qarsoon balse halistoodu ay badan tahay waxayna saameeyeen dhammaan askarta qoysaskooda iyo bulshada inteeda kale boqolaal kun oo askari ayaa ka qayb galay dagaalka waxayna la kulmeen xaalado kala duwan waxay wajaheen dagaallo culus waxay waayeen saaxiibadoodii intooda badanna waxay la soo kulmeen dhacdooyin argagax ah warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan in hadda ay la daaladhacayaan culeysya uga imanaya dadyowga qaba xanuunada dhanka maskaxda maadaama ay tiradoodu xargagoosad noqonaysa marba marka ka dambaysa sidaasi darteed ayay qolyaha caafimaadku u dalbanayaan in shakhsiyaadkan intooda badan ay caafimaad u raadsadaan dhanka dibadda xogta saxiifadda oo sii socota ayaa caddaynaysa in maamulka gumaystaha yuhuudda uusan diyaarin wax qorshe ah oo uu kaga hortegaya dhibaatooyinkan waxaana sii yaraanaya goobaha daryeel ee lagu qaabilaya dadkan warbixinta oo sii socota ayaa iftiiminaysa in isticmaalka daawooyinka hurdada iyo kuba dejiya neerfaha uu kordhay in ka badan boqolkiiba soddon tan iyo markii uu dagaalku bilowday taasoo ka dhigan in uu yahay mid ka mid ah heerarkii ugu sarreeyey ee isticmaalka daawooyinkan taariikhda marka laga hadlayo dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan gunaanadkii warbixintan waxay muujinaysaa sida dagaalka khaza uusan keliya u noqon mid yuhuudda ku sababa dhimasho iyo burbur balse sidoo kale uu ugu geystay dhaawacyo dhanka maskaxda ah oo ay adag tahay in ay ka soo kabtaan muddooyinka soo aadan soo laabasho xoogan oo ay sameynayaan shirkadaha militari ee gaarka loo leeyahay iyo door weyn oo ay ka cayaarayaan goobaha colaadaha ay ka holcayaan waqti xaadirkan wargeeska caanka ah ee the economist ayaa iftiimiyey warbixin muujinaysa soo laabasho xoogan oo ay sameynayaan shirkadaha militari ee gaarka loo leeyahay kuwaas oo bixiya calooshudushaqaystayaasha ka kala yimaada dalalka kala duwan waxayna hadda door muuqda ka cayaarayaan goobaha colaadaha kala duwan ay ka holcayaan oo ay suudaan ugu horeyso marka laga hadlayo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee militari qofka ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacaya waa eric prince oo ah aasaasaha shirkaddii black water kaasoo muddo dheer loo arkeeyey astaanta ugu muranka badan marka laga hadlayo calooshudushaqaystayaasha casrigan ee la geenaya goob weliba oo uu dagaal ka holcayo prince waxa uu u dhashay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka michigan wuxuuna horey uga tirsanaa unugyada gaarka ah ee ciidamada badda maraykanka kadibna waa uu ka baxay ciidanka maraykanka isagoona maalgelin ka helay dhanka qoyskiisa si uu u aasaaso shirkadda black water taasoo sida la xusuusta mar noqotay midda ugu weyn marka laga hadlayo shirkadaha bixiya murtasaqada lagu adeegto si gaar ahaaneed shirkaddan saameynteeda dunida waxay ku fiday intii uu socday dagaalkii ciraaq inkastoo black water waqti xaadirkan saameynteedii ay hoos u dhacday eric brinsena uu iska iibiyey gebi ahaanba shirkaddan uuna ku wareejiyey qolyo kale haddana ninkan waxa uu mar kale arkay fursad uu ku aasaasi karo shirkad ka ballaaran kana saameyn xoogan black water waxaana qoraalka warbixinta lagu yidhi iyadoo siyaasadaha caalamka ay sii xumaanayaan gaar ahaan dalalka afrika karibiyaanka iyo meelo badan oo ka tirsan koonfurta adduunka ayuu soo ifbaxayaa suuq ballaaran oo loogu talagalay in lagu aasaaso shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay ee militari dagaalada sokeeye ee dunida ka holcaya iyo kheyraadka dabiiciga ah ee beelahada noqday ayuuna brinse mar kale doonayaa in uu ka abuuro jawi faa'iidadoon ah geobolitikiska afrika ayaa noqday goobta uu u arka eric prince meesha ugu firfircoon waqti xaadirkan uu ka faa'iidaysan karo dalalka macdanta qaniga ku ah sida jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxaa waqti xaadirkan ka socda loolan xoogan oo ay ku hardamayaan quwado waaweyn eric prince ayaana doonaya in uu geeyo murtasaqo kala duwan halkan si uu kaga sameeyo dhaqaalo tirabeel ah the economist waxa uu sheegayaa in fursad dahabi ah waqti xaadirkan uu eric prince ka helay dalalka ay xukuumadahooda wiiqmeen isagoo doonaya in uu isugu muujiyo mid wada gurmad deg deg ah oo nabad soo dabaalin doona hase yeeshee falanqayaashu waxay ku doodayaan in tallaabadan ay tahay mid cagsi ah oo dhiiragelinaysa damaca eric prince islamarkaana hoos u dhigaysa haraadiga awoodaha dowladaha qaar ee afrika waxaa xogta warbixinta oo sii socota lagu yiri kadib soo bixitaankii fagner iyo dagaalkii ukraine waxaa marba marka ka dambeysa dunida kusii xoogeysanaya fursadaha lagu abuurayo ciidamo calooshaduushaqaystayaal ah oo lagu adeeganayo kuwaas oo fulinaya danaha cidda dhaqaale fara badan siisa sidaa daraaddeed ereg brins ayaa doonaya in uu ka faa'iidaysto fursaddan maadaama uu yahay shaqsi ku caanbaxay inuusan daycin fursadaha xilliyada ay jiraan qalalaasaha si gaar ahaaneed marka ay dowladuhu dhexda kaga jiraan culeysyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed bulshaduna ay dareentay in baahiyaheedii aanan la daboolin waxaana u soo bandhigaa inuu u fidin doono gurmad deg deg ah islamarkaana uu dabooli doono faraaqa jira balse xaqiiqadu waa mid qaraar oo taasi ka fog haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa ingiriiska oo sheegay in uu noqon doono bartilmaameedka xiga kadib dagaalka ukraine marka uu soo idlaado iyo awoodyari ay muujinaysa xukuumaddan warbixin lagu daabacay wargeeska the independent ayaa si cad u muujisay in ingiriiska uu wajahayo waqti xaadirkan khatar amni oo dhab ah iyadoo xukuumadda waddankan ka arrimisa ay tibaaxaysa in aysan haysan difaac dhab ah oo ay kaga hortegi karta weerarada casriga ah ee uga iman kara dhanka ruushka saxafiga warbixintan qore oo lagu magacaabo robert fox ayaa sheegay in dalka uu ugu dambeyntii wajahayo dibdhac xooggan oo dhanka awoodda milatari ah aysanna jirin wax horumarin ah oo la sameynayo sidaba ay ku dhaqaaqayaan dowladaha ruushka shiinaha iyo kuwo kale oo fara badan warbixintu waxay tilmaantay in awoodaha difaaca cirka iyo dhulka ee ingiriiska ay yihiin kuwo si aad ah u liita waqti xaadirkan islamarkaana aanan la jaanqaadi karin hubka casriga ah ee lagu arkay fagaarayaasha dagaalka oo ay ukraine ugu horeyso waxaana farta si gaar ah loogu fiiqayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada baalistiga ah difaaca cirka ee britain ayaana lagu waramayaa in weli uu yahay mid soo maraya heerkii laba kun labaiyo toban iyadoo aanan wax horumarin ah lagu samayn tan iyo xilligaas qoraaga ayaa dhanka kale iftiiminaya in ballanqaadkii ay xukuumadda london samaysay ee ahaa in kordhin ay ku samayn doonto miisaaniyadda difaaca marka la gaaro sanadka labada kun iyo soddonka uusan u muuqan mid fuli doona arrimo badan oo isbarkan awadeed taasi beddelkeedna ay marba marka ka dambeysa sii xoogaysanayso awoodda ruushka warbixinta oo ka hadlaysa milatariga ingiriiska halisaha kala duwan ee uu wajahayo ayaa tusaale u soo qaadatay dhacdo la diiwaangeliyey wakhti aanan fogeen taasoo ahayd in markab sirdoon oo uu ruushku leeyahay oo lagu magacaabo yantar uu ilaa tiro laba jeer ah falaare laysar ah ku ifiyey duuliyo ka tirsan ciidanka cirka ingiriiska wasiirka difaaca xukuumadda london johnny hailey ayaana wakhtigaas ku tilmaamay in tani ay tahay mid ka mid ah halisaha ballaaran ee ay wajahayaan ciidankooda guddiga difaaca ee baarlamanka ingiriiska ayaa soo saaray warbixin dheer oo uu ku sheegayey in wixii hadda ka dambeeya ingiriisku uusan isdifaaci karin middaas oo muujisay xaaladda dhabta ah ee ay wajahaysa waqti xaadirkan xukuumadda london marka laga soo tago dhaqaale burburka baahsan ee ay dowladdan la kulmaysay sannadihii lasoo dhaafay marka laga soo tago difaaca hawada iyo daciifnimada ay ka dareemaysa dowladda ingiriiska waxay darafta kale warbixintu iftiiminaysaa in xukuumaddan ay sidoo kale wajahayso qalabyari dhanka milatariga ah oo ugu yaraan xitaa nusqaan uu ku yimid rasaasta la adeegsado ugu dambeyntii warbixintu waxay tidhi haddii dagaalka ukraine uu soo idlaada ama la jibiyo xukuumadda kiyef ruushka dib ayuu isku urursan doonaa ingiriiskuna waxa uu markaasi u muuqan doonaa bartilmaameedka xiga iyadoo xukuumaddan aysan weli si dhab ah isku diyaarin guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أحاديها ولا وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى